Gudoomiyaha degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir Cumar Meyre Macow iyo Dr Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb ayaa si wadajir ah xarigga uga jaray qaybta haweenka dhimirka ka xanuunsan oo laga hirgeliyay degmada Dharkiinley. Qaybtan cusub oo loogu talagalay haweenka dhimirka ka xanuunsan ayaa waxaa ka howlgeli doona haween iskugu jira dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal haween ah. Dr Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb ayaa ka waramaya ahmiyadda xaruntan.
sida aad arkaysaan waa kow iyo toban saykatriste saykatriste markaan leeyahay waa takhaatiir takhasus gaara u leh daaweynta iyo cudur xaqiijinta cudurrada ku dhaca dhimirka neerfaha iyo waxyaaba mukhaadaraadka waa dhakhaatiir aan ugu tala galnay inay ka howlgalaan xaruntan lagu magacaabo xarunta daaweynta cudurrada ku dhaca dhimirka ee doctor xabeeb kow iyo tobanka dhakhtar oo dumarka ah oo aqoon-yahanka ah oo ka soo bilow dugsi hoose dhexe sare heer jaamacad waalidkii uu soo gaarsiiyey inaan adigu kugu wareejinno gudoomiyaha degmada dharkiinley ee gobolka banaadir cumar meyre macow ayaa bogaadiyey daahfurka xaruntan gaarka oo haweenka dhimirka ka xanuunsanaya maanta markii labaad in isbitaalkan haweenka khaaska u ah oo uu hirgeliyo doctor xabeeb waa ku ammaanaynaa waana uga mahad celinaynaa insentiifka takhaatiirta in aan qayb weyn ka qaadan doono bilaha ugu horeeyo intii isbitaalka uu iska soo kabaayo kaalin fiicanaan ka qaadan doonaa insha allah doctor waa ballanqaadkaasna been ma ahan waa naga dhab doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb ayaa xarumo caafimaad oo loogu talagalay dadka dhimirka ka xanuunsanaya ka hirgeliyey magaalada muqdisho iyo gobolada dalka